barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa waana shanta bisha noofembar sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari ahaata saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo badkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobadaad barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro gobolka mudug ku sugan oo sameeyey cilmibaaris ku aadan caafimaadka dadka iyo heerka nafaqadarrida carruurta xarunta cilmibaarista iyo horumarinta galmudug waxay dhowaan soo gabagabaysay oo soo bandhigtay cilmibaaris qaadatay ilaa toddoba bilood si guud marka waxaa loogu talagalay barnaamijka la qabana cilmibaaristaas waxaa loogu talagalay in lagu qiimeeyo xaaladda caafimaadka iyo nafaqada ee gobolka mudug waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada laascaanood oo door ka qaadanaya gurmadka dadka ay fatahaadu saameeyeen ee beledweyne barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn dhinacyo heesaha
intaan idaacadda ku guda jirna aad kaga bogan doontaan heestaas iyo weliba heesa kale dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad idaacadda ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa salaasada maanta maraykanka ku eedeysay inay ku xuseen warbixin sannadeedkooga dalalka gacanta siiya argagixisada iyagoo sheegay in warbixintaasi ay tusaale u tahay siyaasadda maraykanka ka kan taasoo bay yidhaahdeen xadidaysa fursadaha wadaxaajoodka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa jimcihii daabacday warbixinteedii sannadkii laba kun iyo sideed iyo toban ee ku aadanayd argagixisada inkastoo warbixintu ay dhaleeceynteeda kuuriyada waqooyi ay dib u milicsatay sannadkii kan ka horreeyey iyadoo xustay in maraykanku haddaba kuuriyada waqooyiya in uu maraykanku dib u eegeysi ku sameynayo amaba maraykanku uu yidhi dib u eegeysi inuu ku sameynayo in kuuriyada waqooyi ay ka mid tahay dalalka argagixisada gacanta siiya sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa iyadu ka soo horjeesatay warbixinta waxaana sidaa wakaaladda wararka ee dowladdu ay gacanta ku haysa lagu sheegay ay ku tilmaameen warbixintaasi mid si daran u siyaasadaysnayd
ciidamada turkiga ee ku sugan waqooyiga dalka siiriya ayaa soo xiray haweeney la dhalatay hogaamiyii kooxda isis abubakar albakhdadi kaasoo dhowaanta lagu dilay howlgal uu hogaaminayay maraykanka sarkaal ka tirsan dowladda turkiga oo magaciisa qariye ayaa wakaalada wararka f b u sheegay in ciidamadooda ay soo qabteen haweeneydaasi la dhalatay bakhdadi kadib howlgal ka dhacay meel u dhow magaalada azaaz ee waqooyiga siiriya haweeneydaasi magaceeda ayaa lagu sheegay rasmiya cawad waxaana la tilmaamay inay dhalatay waxaa lala soo xiray sheegeeda gabarh ay suduuf tahay iyo shan caruura saraakiil ayaa sheegay in saddex ruux oo qaangaar ah ee hadda la wareysan doono si looga helo xogo ku saabsan kooxda isis magaalada azaz ayaa waxaa maamula ciidamada turkiga tan iyo sanadkii markaasoo ciidankaasi dalka turkiga ka socda ay weerar ku qaadeen aagaas madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay toddobakii bishii hore ee oktoobar in ciidamada maraykanka howlgal ay ku dileen hogaamiyii kooxda isis al bakhdadi howlgalkaas oo ay gacan ka geysteen ciidamada kurdiyiinta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada idlib ee dalka syriya
duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu ku horeyna dhinaca iyo magaalada gaalkacyo dhallinyaro ka shaqeeya xarun cilmi baadhis oo ku taalla magaalada gaalkacyo ayaa soo gebagabeeyey cilmi baadhis ay wadeen muddo toddoba bilood ah taasoo ay xoogga ku saarayeen caafimaadka iyo nafaqadarrada deegaano ka tirsan gobolka mudug waryaafyooda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrintan ka waraystay maxamed kamaal xaashi oo ka tirsanaa dhallinyaradaasi cilmi baadhista sameynayey xarunta cilmibaarista iyo horumarinta galmudug waxay dhowaan soo gebagabeysay oo soo bandhigtay cilmibaaris qaadatay ilaa toddoba bilood bay socotay Ee, ujeedkana wuxuu ahaa xog lagu saarayay caafimaadka iyo nafaqada gobolka marka gobolka mudug qaas ahaan si guud marka waxaa loogu talagalay barnaamijka la qabanaya cilmibaaristaas waxaa loogu talagalay in lagu qiimeeyo xaaladda caafimaadka iyo nafaqada ee gobolka mudug iyo iyadoo la eegayo tayada adeega caafimaad ee xarumaha hadda jira ay bixiyaan tiimka xog soo aruurinaya xarunta cilmibaarista ka mida waxay tageen afartan iyo shan tuulo waxay kaloo booqdeen afartan iyo kuwa xarumood kuwaasoo loogu talagalay in bal la eego sambal hal muunad ama sambal loo qaatay si loo qiimeeyo tayada caafimaadka iyo heerka iyo gaarsiinta markaas hadafka guud ee lagala lahaa markii cilmibaar laga soo gudbo wuxuu leeyahay hadafyo gaar ah markaasoo loogu talagalay in la ogaado waxyaabaha la la rabo in la ogaado waxaa kamid cilmibaarta la ogaaday ee saan ognahay mudug waxaa kooban yahay shan degmo haddana ma jirto si guud tuulooyinka hoos yimaada intay ka kooban yihiin populationka oo salaan qoys ahaan lama ogeen marka xarunta waxay guuleysatay inay dhammaan soo ogaato shanta degmo ee mudug ee gobolka mudug ku yaala qaybta galmudug in la ogaado imse tuula hoos timaada mid walba iyo estimate population qiyaasaan imsa qoys ayaa ku nool qayb kasta markaas ayaa la ogaaday waxaa kaloo la ogaaday kilomitarka ay u jiraan ee wadada lakuren gaalkacyo magaalo madaxda gobolka markaas waxyaaba kaloo la ogaanaya waxaa ka mid ah xarumaha shaqaynaya ee ka jira gobolka markaas imse xarumada shaqaynaysay waxyaaba loo ogaanaya waxaa kaloo ka mid ah oo cilmibaarisan loo qabtay in la ogaado heerka xarunta ay tahay markaas markaas marka waxa la ogaanaya meesha xarun ma leedahay xaruntu leedahay waa nuucay markaas heerkee caafimaad ay bixin kartaa waxyaaba kaloo ogaanayna waxaa ka mid ah ee ambalas adeeg ambalas ma ka jiraa imise ambalas ayaa ka shaqeysa gobolka mudug markaas cidana waxyaabaa ogaanayna bay ka mid ahayd iyo helitaanka ambalaasyada bulshada helaysa markaas mise in si gaar loo isticmaalo mise in bulshada ma- xilli walba u baahato ay heli karaan waxyaabaa kale ogaanayna waxyaaba waxaa ka mid ahaa in la ogaado ee, xarumaha caafimaad ee leh qaybta dhalmada markaas si hooyooyinka ognahay dhibaato u badan badan wax ku dhacdaa hooyooyinka xilliga dhalmada marka xogan xarumo caafimaad ee leh meel lagu dhalo haddana laisku halayn karo markaas ayadana waa la ogaanayay waxaa kaloo la ogaanayay imise shaqaale caafimaad ayaa ka shaqeysa gobolka mudug iyo sida keliya imisa dhakhtara imisa neersana sidaas ayadoo loo fiirinaya markaas ujeed kaloo lahaa waxyaabaha aan soo ogaanay waxaa ka mid ahayd e b i talaalka waxaan ogaanayna imise tuulaha helitaan u leh ama accessible u ah inay helaan talaal imise helin talaal markaas ee caruurta ku nool waxaa kaloo ogaanaya qaybta nafaqada waxaa la ogaanaya ee, tuulada ma leedahay nafaqo ugu dambeyn waxaa la ogaanaya waxaa ka mid ah ugu dambeeyey a d b cams xeryaha barakacayaasha imise a d b cam ayaa ku yaala gobolka mudug imise qoysa ku nool meelay ku kala yaalaan ayadna waxyaabahan eegaynay bay ka mid ahayd intii aad wadeen muddada toddobada bilooda oo howshan cilmibaarista aad wadeen maxaa caqabada oo aad la kulanteen Ee, caqabad way jiraysaa markii la yidhaahdo dad dhallinyaro ah oo haddana wax cilmibaaris markii la sheego wax u baahan fan badan oo lacag badan ay ku bixayso haddana iskoobka ama meesha wax laga qabanayo waa gobol oo dhan maahan magaalo ama degmo keliya maahan markaas Ee, caqabada ugu badnaa waxaa ka mid ah oo na soo wajahay dhanka dhaqaalaha oo kale maxaa yeele wixii dhaqaale u baahan yihiin baabuura loo baahan yahay dhibaatada kale oo na qabsta waxaa ka mid ahaa ee, dhanka security amniga maxaa yeele waxaa jira meelaha hadda dhibaato ugu badan ka jiraan waxaa ka mid ah xardheere xardheere deegaana hoos yimaad badana mayna tegin sababo jir ogeed markaas security issue markaas oo loo tegi karin oo si kale lagu fahmo ama dhibaato kale naga soo gaarto markaas marka caqabadaas ayaa ugu waaweynaa waxaybaa la kulanna safarkiina ee, waxaad xoogaha ku ogaanayseen intii aad wadeen gobolka mudug dhibaatooyinka ugu badan ee bulshada ay idiin sheegayeen ee dhinaca caafimaadka nafaqadarrada maxay ahayd markii meeshaan ka tagtid deegaan aad tagto waxyaaba badan arkaysaa wax badanoo ka duwan tusaale ahaan meelihii aan tagno oo kaleeto markaan fiirinayna xarumaha caafimaad ee shaqaynaya kale tusaale ahaan oo kaleeto tuulooyinka aan tagno oo dhan boqolkiiba soddon iyo kow ka mid ah ayaa waxaa la xarun caafimaad shaqaynaysa inta soo harta ma lahayn xarun caafimaad oo shaqaynaysa markaas marka waa dareemi kartaa heerka caafimaadka ee meel qaybtaas ka jira markaas waxyaaba ugu badnaa aan soo arrin waxaa ka mid ah bacadweyne oo kaleeto meelaha tagna ka mid ahayd oo ilaa laba boqol iyo laba kilomitir ujeedka gaalkacyo waxaa la kulannay ma ee, nin ka mid a dadkii markaa wareysanaynay macnaha wax wareysana baahida ka jirta qaaba qayb wax u shaqeeyaan wuxuu nooga sheekeeyey dhacdo aad u xanuun badan oo ka dhalatay ambalaas la-aan markaas minaa dadku waa fahmaysa saddex laba boqol xoogaa kilomitr mil u jirta lacagta dadka ma awoodaan dadka dad iska xoolo dhaqata ah baabuurka waxaa laga yaabaa saddex boqol oo dolar inuu qaadanayo marka hadda ka hore waxaa foolatay ee, islaan markaas uu qabay meesha ku foolatay waxaa la geeyey xarun caafimaad meesha ku taalay oo loo hel center inkastoo aysan joogin shaqaalo markaas ku filan oo macnaha wax ka weyn adeeg ka ballaaran ayaa u baahnay maamadaas maamadii meesha joogtay in badanay foolinaysay ambalaas ayaa la dalbay markaas ambalaas waxaa shaqaynaysay hal ambalaas ayaa wuxuu shaqaynaysay laga soo bilaabay ilaa hobyo ilaa xilguula ilaa bacdweyne ilaa xildhibir markaas oo wax aad dhul aad u kala fog markaas oo laba boqol kilomitr square ah qiyaasaan marka ma- waa la sug- waa la wacay ambalaaskii waa waa la helaa lalahay haddana ka bacdi waa la waayay markaas kabacdi dadkii waxay khasbanaayeen inay raadsadaan baabuur kiraa markaas dadkii baabuurka intay raadinayeen waqti qaadatay hooyadii waa way soo foosha waa sii dheeraatay markii dambe baabuur aa loo helay saddex boqol ku kireeyeen waxaa loo soo rifeeray mal- mana lahan dhibaato jirta waxaa ka mid ah markii bacdin laga soo tago isbitaal tayo leh oo wax lagu dhali karo wax u sokeeya gaalkacyo marka u sokeysa markaas waasan laba boqol iyo laba kilomitr u jira meeshaas baabuurka waa la helay waa la soo waday meel lex markii hooyada maridka halkaa u soo dhow yahay baa marka hooyo kasoo sii caaga caafimaadka bor waxaa jira wax la bornokidleeba oo hooyada inay foosh ku dheeraato hooyo haddii fool ku dheeraato waxyaaba ka dhalan kara waxaa ka mid ah minka inuu dilaaco markaas minka iyo dilaaca hooyadii hooyada markuu minka dilaaco soomaaliya markii la joogo qalab ku filan ma haysano oo lagu adeegi karo waxay noqonaysaa minka dhan in la qaro hooyadaas marka maxaa dhacay isbitaalka la keenay cunigii soo meeda minkii dhan waa laga saaray hooyadaas markii ambalaas oo la heli karo ama wax oo ambalaas la mid ah bay waxay saamaysay nolosheeda oo dhan markaas inay saamaysay marka waxay dareemi kartaa xaaladda caafimaad daro in hooyo ambalaas daraaddeed oo la heli karo oo haddii laisku dayi lahaa in minkeeda iyo mustaqbalka dambe aysan mar dambe u dhali doonin marka waxyaabaa ku aragnay bay la mid ah markaas oo waxyaab aad aadka u xanuunka badan
waagaaga dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed kamaal xaashe oo ka tirsanaa dhallinyaro oo cilmi baadhis ka sameeyey magaalada gaalkacyo iyo weliba deegaano ka tirsan gobolkaasi mudug waxaana uu magaaladaasi gaalkacyo ugu warramaya waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
shirwaxo markana dhegeystayaasha dhinaca heesaha ayaanu jadaacaynaa waxaan usoo qabanaynaa heesta dugsiya iyo fanaanka cabdirasaaq anshax
a furkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha duray ka sii qaada isma jira dab aan ku shidayn kuna dagaalisa kolbadda ka furkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxa ay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha duray ka sii qaada isma dira dab aan kuu shiday kuna dagaalaysa
waa tahay fanaanka cabdirasaaq anshax ayuu kaasi ha dhegeystayaal markan aynu ku laabano qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhalinyaro ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa xoojiyey ka qaybgalka gurmadka ay soomaalidu ku taageerayso dadka ku nool magaalada beledweyn oo ay sida aadkay u saameeyeen fatahaadii webiga shabeelle ee dhowaan halkaasi ku dhufatay warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikariin oolol waxaan ka codsanaynaa shacabka gobolka sool inay ka qayb qaataan dhibaatadii gaadhay walaalahood reer beledweyne haddaan biyo nadiif haysanno haddaan raashin haysanno haddaan guri haysanno reer beledweyne intaba ma haystaan banaan cillaabay joogaan kii wax haysta iyo kaan wax haysanba maanta way siman yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dadku inay ka qayb qaataan gurmadka walaalahooda dhalinyarada magaalada laascanuud ayaa bilaabay siday uga qayb qaadan lahaayeen sida loo caawin lahaa dadka dhibaatadu ay soo gaadhay fatahaadaha webiga shabeelle uu ku keenay magaalada beledweyne xaafadaha magaalada laascanuud ayay marayaan si ay dadka uga ururiyaan dhar lacag iyo wax kastaoo heli karayaan iyaga ayaa isxilqaamay waxa ayna ka hadlayaan sida dadkaasi gurmad loo gaadhsiin lahaa magacagash cabdiqani cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada howlwadeennada ah ee dadkaasi sida loo caawin lahaa bulshada magaalada laascanood mikrofon kula dhex wareegaya loona gaadhsiin lahaa maasha allah wax weyn baa noo qabsoomay xaafadahaanu dhex maraynay waxay awoodaan baan ka qaadanay dhar raashin lacag iyo weel waxay awoodaan maasha allah bulshadu aad bay uga qayb qaadatay oo suuqyadaanu maraynay oo halka doolar labada doolar waxalaale waxay awoodaan baanu ka qaadanay maasha allah culummadii iyo dhallinyaradii baa u kacday shalay oo tale iskuulladii baa la maray oo ardaydii la dhex maray oo ay ka qayb qaadanayaan ololahaasna ololo weyn oo socon doona insha allahu tacala ilaa arbacada bal ka waran dadka sidaad fariimaha ugu gudbinaysaan iyo hadda caawimada idinsoo gaadhay caawimadu maasha allah aad bay u fiican tahay dhar oo kale iyo iyo weelkii oo kale iyo iyo saliidihii iyo raashinkii baanu kaga qayb qaadanay lacagihii oo ay ku dirayaan lambaradan kale ah iyo afar eber sagaal oo saad ah iyo golistoo ah laba shanaad laba sideedaad laba shanaad alxamdulilah aad baanu dhaqaalo fiican oo aanu ku kalsoonnahay culummadii iyo dhallinyaradii bay uga ururiyeen markaa meel fiican bay hadda arrintu maraysa sidoo kale axmed kawte waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dadaalka u wadaa sidii loo caawin lahaa dadka dhibaatada iyo fataahaduhu ay ku dhaceen ee beledweyne axmed waxa uu ii sheegay in gobolka sool oo dhan ay ka abaabuleen shalan ay lacag kala wareegeen dhallinyaro ka soo jeeda degmada boocam ee gobolka sool waxaa noo qabsoomay maalinkii khamiista waxaan kasoo bilownay suuqa weyn ee laascaanood lacag fiican baan ka ururinay kheeralahaas iyo dad badan oo muxsiniin oo wanaagsan baa jooga bulshadu si isku mid ayay uga wada qayb qaadatay maalinkii jimcahana culimada ayaa masaajidada ka iclaamisay oo xoolo fiicanba insha allah iyadana aan ka rajaynana inay kasoo xerootay hadda waxaan maraynaa shalay waxaa noo qabsoomay u dambaysay inaan iskuulaadkii iyo la kulanno goobihii waxbarashada maantana waxaan maraynaa xaafadaha marka waraneen waxaa jira dhallinyaro ka tirsan degmada laascanood ka baxsan oo idin soo caawiyey oo dhaqaalana ka helay bal ka waran iyo kulankii aad la qaadateen aad iyo aad walaal dareen gaaray runtii noolahayd degmada boocame oo ahayd degmadii ugu horreysay ee gobolka soola oo hawshaas ka qayb qaadatay xoolo fiicanna kaga soo qayb qaadatay shalay ayaan ka guddoonnay lacag ah laba kun iyo labayo toban dollar iyo laba milyan iyo afar boqol oo soomaaliya iyo dhar iyoiyoiyo kabo iyo alaab wada socota iyo guglo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin degmooyinka kalena waxaan rajaynaya iyaguna sidaas laakiin ay isu xilqaamaan oo hawsha iyaguna uga soo qayb qaataan insha allah sidoo kale cabdiqani cabdiraxmaan ayaan weydiinay rajada ay qabaan in dhaqaalo fiican iyo gargaar ay gaarsiiyaan beledweyne annagu beledweyne maanan tagin maanan arag haddana waxaan naga walaalaha iyagii markaanu telefishinada ka aragnay iyagiioo dhibaataysan oo haraadan wayna isku keen qaban weyda inaan guryahayaga fadhinno annagoo ardaya oo danlaya oo weliba foonfuuraay waxbaranaya ayaanu u kacnay walaalahayasaan ugu gurman lahayn rajadaan qabno waxaa weeye waxaanu ururinay oo muruqaayadii iyo dhididkaayadiiba uu ku baxay inaanu insha allahu tacaala raashin iyo dhar wax fara badan oo aan awoodno inaan walaalahayaga gaarsiino alxamdulilah aad baan ugu faraxsanna bal ka waran muuqaaladaad aragtay inaad bulshada la wadaagteen ee halkaa laga soo diray kuweebaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa oo aad noo kiciyey hooyo soomaaliyeed oo tuurti lagu wado oo biyihii ay harqinayaan oo qofkii wadayna uu halis ku jiro waxaa ka midoo kale hooyo soomaaliyeed oo ilmaynaysa oo leh idinkaa noo maqan na soo caawiya soomaaliya waxyaalahaas kalea dareenkaayada kiciyey marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaanu ururinay inaan walaalahayada aanu kula gurmano waana rajaynayna insha allah reer laascanuudha inay ka qayb qaataan inta kaloo hadhay dhallinyaradan ayaa dhowrka cashay ugu dambeeyey magaalada laascanuuda ka waday ololahan ay ugu talaga in lagu caawiyo dadka beledweyne ee fataahaduhu ay saameeyeen waxayna xaafad xaafad u garaaceen sidii lagu caawin lahaa guud ahaan gobolka sool dadka jooga ayaa la dareen noqday dadka dhibaatadaasi ay ku dhacday cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa oo aad nagala socotaan barnaamijkii dhallinyarada maanta iyo weliba idaacaddii duhurnimo haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha soo dhoweeya jamaal axmed cismaan
aad baad u mahadsantahay sharwac kulan wanaagsan dhegaystayaal maanta waa talaado kulamo ka tirsan champions leaga ayaa jira oo dhexi doona maanta iyo beriba waxaana kulamada dhexi doona ay keliyihiin oo la ciyaari doona gruubyada e f iyo g iyo h ayaa la wada dheli doonaa gruubka e kulanka dhexi doona waxa uu yahay liverpool ayaa la ciyaari doonta naadiga henk halka napoli ay la dheli doonto naadiga zelsburg gruubka f kulanka ugu horeeya ee kulamada maanta dhexi doona ayaa laga ciyaari doona gruubkaasi dhexdiisa naadiga barcelona ayaa gegadeeda ku martgelin doonta naadiga slavia bruge dortmond ayaa la dheli doontaa naadiga inter milan waxaase gruubkaasi hogaaminaya oo ilaayo hadda kulamadii la ciyaaray toddoba dhibcood iska leh barcelona halka dortmond iyo interna ay min afar dhibcood iska leeyihiin ha yeeshee dhinaca farqiga goolasha iyo kalinta labaad ku jirta naadiga inter milan slavia brugna waxa ay leedahay hal dhibcood oo kaalinta ugu hooseysa ayay fadhidaa gruubka e sida loo kala horeeyo haddaan idin dulmarno waa gruub xiiso badan napoli ayaa toddoba dhibcood ku hogaaminaysa liverpool ayaa lix iska leh zelsburgna saddex dhibcood ayaa iska leedahay kulamada kale ee maanta dhex doona waxaa sidoo kale ka mid a gruubka g naadiga zent ayaa la dheli doonta naadiga lisburg halka leon iyo benfica ay dheli doonaan gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo ilaa hadda kulamada la ciyaaray naadiga lisburg oo lix dhibcood iska leh zenten afar dhibcood iska leeda leon ayaa dhibco intaa lamid iska leh ha yeeshee dhinaca farqiga goolasha naadiga kubadda cagta ee zenit ayaa markaasi ku horeysa benficana saddex dhibcood ayaa iska leedahay gruubka h ayaa naadiga chelsea waxa ay martgelin doontaa naadiga ix valencia iyo naadiga waddanka faransiiska ka socda liil ayaa wada ciyaari doona waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga chelsea oo lix dhibcood iska leh ayax ay dhibcointa la mid a iska leh ha yeeshee dhinaca farqiga goolasha ayaa naadiga chelsea ku hogaaminaysa valenciana waxay leedahay afar dhibcood kulanka ayax iyo chelsea markaa waxa uu ka dhigayaan kulan xiiso badan in labada kooxood ay wada dheeli doonaan beritoole kulamo kale ayaa dhexi doona ha yeeshee kulamada dhexi doona waxaa ugu muhiimsan oo aan idin dulmaraynaa naadiga real madrid ayaa la dheli doonta kalatasaray b s z club ruch ayaa dheli doona bayr munich olympiacos ayaa la ciyaari doonta tottenham iyo zivasda atlanta iyo mancity ayaa dhili doona sidoo kale locomotive moscow waxay la ciyaari doontaa naadiga yuventus atletico madrid iyo naadiga bayan leverkusenna way wada dheeli doonaan waxyaabaha kusoo kordha dhegeysan natiijooyinkaasi waan idiinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaarahan halkaas inoo joogta
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna aynu markaa dib u jalicno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cawaale aadan iyo weliba heesta carafa
maalin cadha lahaynu cafiyo farax la caadaystay subaxiida adigaa dhashiyo yowmal carafaadeen oo dhow camal samaantaada hablaha caala dheer taqaaye ayaamaha ciisiga leh ilaaxaa dilbarakeeyey kuwa khayrku caane waxiga lagu calaabeeyey maalin cadha lahaynu cafiyo farax la caadaystay subax ciida adigaa dhashiyo yowmal carafaadeen oo dhow camar samaantaada hablaha caala dheer taqaaye
waa tahay fanaanka cawaale aadan ayaa ku luqeynaya heestaasi gabagabayaena u ahayd idaacaddeenii duurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta shiruuc iyo anigoo jamaal ayaa nala socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo saxibadan degeysan waxaan kaga tagana nabadgelyo
amar samaantaada hablaha caala dheertamaay